الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أma bعd qال الإmam الbخariي رaحimh الlه taعaalى bab mwcظة الmxdث عinda الqbr وqcud أصxaabه xwlh baabu bayaani xukmi mawcidaةi اlmuxadisi qofka muxadiskaa xadiidka sheegaayo mawcidadiisa ama waanadiisa xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay cinda alqabri qabriga agtiisa uu ku xadiiso ama uu ku wacdiyo oo qucuudi asxaabihi asxaabtiisa fariisigooda xowlahu dhinacyadiisa ay fariistaan agagaarkiisa hore wuxuu uga soo hadlay qabriga in lagu dul fariistaa inay xaaraan tahay iyo masaladaasuu ka hadlay masalo khilaaf ku jiray ahayd laakiin sida xooga badan nusuusta markii la fiiriyo wuxuu u badnaa qubuuraha in la fariisto oo lagu dul fariisto in la reebay waa xadiidkii muslim laa tajlisuu cala alqubuuri qubuuraha korkooda ha fariisanina walaa tusalluu ilayha hana u tukanina macnaheeda wuxuu ahaa ha fariisanina culamada qaar inay u fahmeen waxaan sheegnay inay tahay qubuuraha korkooda saxaro ama kaadi ha la fariisanina inay tahay laakiin macnahaas in laga xoog badan yahay oo rasuulka nin qabri ku sandeecsaday inuu ku yidhi laa tu'di haada warniyow laa tu'di saaxiba alqabri ninka qabriga ku jira ha dhibin in lagu yidhi marka fadhiga iyo ku-cuskashada iyo waxaas in la diidaya meeshaa ku cadday arrintaa iyadaa marka wuxuu rabaa baabkaan marka tarjamadu waxay tahay haddaan qabriga lagu kor fariisanin laakiin geeska laga fariisto wacdiga iyo ama duca iyo wax lamida haddii loo iyo qofka diyaaranaayo iyo geeska ka fariisiga oo ka fariisanaayo dhib ma laha iyada oo fadhigaasi dhib ma leh ayb kaanahu yushiiru ila tafsiili bayna axwaali alqucuudi fadhigaa kala duwan marka in lagu kor fariisto waa la reebay laakiin dhinacyadiisa in lagu fariis la fariisan karo oo wacdi la dhegaysanayo loo fariisan karo taa inay bannaan tahay fain kaana fain kaana limaslaxatin tatacallaqu bilxayi aw ilmayiti lam yukrah marka qabriga haddii dhinacyadiisa ama geeskiisa la fariisto maslaxo meydka u noqonayso loo fariisto ama maslaxo dadka nool u laabanayso maslaxada dadka nool waa wacdiga inay dhegeystaan midda meydka u noqonaysana de in loo duceeyo iyo wax nooca cusuma ayb fadhigaasi dhib ma laha oo qabri ku kor fariisasha ma ah ayb yaqrujuuna min alajdaati yaqrujuuna waxay ka soo baxayaan min alajdaati qubuurihi alajdaat alqubuur weyaan bucsirat ay ufiirat la qoday la faago lasoo calool qufo bacsartu xawdii darkaygii ayaan qoday oo soo qufay ay jacaltu asfalahu hoostiisii baan aclaahu meeshii kore ka yeelay oo hoos ayaan ka soo qaaday wixii ku jira koraan soo mariyey aliifaadu al-israacu degdeg waayo iyadana wa qara'a alacmashu acmash waxa uu akriyay ilaa nasbin ayb ilaa nasbin yuufiduun ayb ayuu akriyay acmash quraaduna waa u badan tahay ilaa nasbin taas ilaa nusubinna waa la akriyay ibnu caamir iyo caasim oo riwaayatu xafsa can caasimna ilaa nusubin yaa la akriyay macaanidoodana isku dhowdhowda ilaa nasbin haddii la yidhaahdo shay la taagay dadkii markay soo ordayaan qiyaamaha qubuurahooday ka soo baxayaan sidii iyagoo ilaa nasbin yuufiduun calan la taagay iyagoo u tartamayo usoo rucleynayo usoo ordaayo oo kale ayb nasbin ilaa mansuubin ilaa nusubin haddii la yidhaahdana ashyaa la taagtaagay ayb ilaa shayin shay mansuubin la taagay yastabiquuna ay u dhaqtamayaan ay u tartamayaan ilayhi xaggiisa wannusbu waaxidun waay wannasbu masdarun waay nasbu annasbu waa masdar nusbun waa mufrad ayb nusubna waa jamc fucl waay ayb yowma alkhuruuji min alqubuuri maalinta saa ay yeelayaan waa maxay maalinta qubuuraha ay ka soo baxayaan yansiluuna yakhrujuuna ay soo baxayaan idaa hum min alajdaati ilaa rabbihim yansiluun aayadaha marka macnahaas u dhow dhow ayuu badanaa bukhaari kelimaadkooda taraajimta noocan oo kale oo ku shasharxaa qaala xadaanaa cثmaan huwa bnu abi shaybata qaala xadaanii jariir can mansuurin can sacd bni cubaydata can abi cabdiraxmaan can caliyin radia allahu canhu qaal kunaa fii janaazatin janaaze ayaan ahayn fii baqiici lgarqad baqiicu lgarqad yacni meesha baqiic meesha muslimiinta lagu aaso lagu duugo ayaa baqiic la dhihi jiray baqiicu lgarqad ayaan joognay dhexdiisa janaazo ayaana la jirnay faataana nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nabigaa noo yimid faqacadda waa fadhiistay waqacadnaa xawlahu annagana agagaarihiisaan fadhiisanay tarjamada marka meeshaa w nebigii waa fadhiistay janaazaan keennay waa fadhiistay annagana agagaarkiisaan fadhiisanay waa inay bannaan tahay marka fadhigaas uu bannaan yahay wa macahu nebiga wuxuu watay markaa oo la jirtay mixbaratun qulba koorad ah fa nakasa wuu muday dhulka ayuu ku muday fa nakasa wuu foorariyey ushii fa jacala wuxuu gudagalay yankutu inuu ku mudmudaayo ayb bimixbaratihi ushiisa mikhsaratun wa macahu mikhsaratun ayb iyadoo marka ul oga bakoorada fanakasa wuxuu ku mudmuday fanakasa wuu foorfoorariyey fajacala wuxuu gudagalay yankutu inuu ku mudmudaayo bimikhsaratihi ushiisaas inuu dhulka ku mudmudaayo yani qofku markuu fakaraayo ama arrin uu ku tadaburaayo usha oo wato ayuu dhulka ku mudmudaa uma qaala waxau yidhi maa minkum min axadin axad idinka mida ma jiro maa min nafsin naf ma jirto nafta oo manfuusatin la nafeeyey oo naf la geliyey ilaa kutiba makaanuhaa waa la qoray booskeedii min aljannati jannada uga ahaanayay iyo wanaari naarta booskii naar iyo janno ay ka geli lahayd waa la qoray ayb naar ama janno wailaa qad kutibat waa la dhigay shaqiyatan ow saciidatan shaqiyatan inay ahaanayso mid dhur darsatay ow saciidatan ama mid dhurowday oo liibaantay faqaala rajulun nin waxa uu yidhi yaa rasuula allah afalaa natakilu miyaanan isku haleynaynin calaa kitaabinaa wixii naloo qoray wanadacu lcamala camalka aan ka tagna markaa miyaanan camalka ka tegaynin rasuulkii marka usha saa ugu mudmudayba wuxuu yidhi naf ma jirto ilaa waa la qoray inay liibaanayso iyo inay liibaan iyo inay dhur darsanayso inay janno tegayso iyo inay naar tegayso waa la qoray nin saxaabadii ka mida baa wuxuu yidhi marka rasuulka ilaahayo miyaanan iska dhaafaynin oo aanan ka tegaynin camalka maxaan u camal falaynaa marka maan iska tala saaranna wixii naloo qoray aan kaa isku hadlayno faman kaana minaa faman kaana qofkii ahaaday minaa annaga naga mida min ahli sacaadati dadka liibaanay fasayasiiru wuxuu ahaan doonaa ilaa camali ahli sacaadati ahlu sacaadada camalkooda wa amaa man kaana minaa qofkii naga midoo min ahli shaqaawati ah fasayasiiru wuxuu ahaan doonaa ilaa camali ahli shaqaawa dadka shaqaawada ahalkooda camalkooda qaala waxa uu yidhi amaa ahlu sacaadati sacaadada dadkeeda fayuyasaruuna waa loo fududaynayaa licamali sacaadati sacaadada camalkeeda wa amaa ahlu shaqaawati dadka dhur darsadayna fayuyasaruuna waxaa loo fududaynayaa licamali shaqaawati shaqaawada camalkeeda yacni waxay tahay qof walba intuusan aakhiro gaarin camalkeeda aakhiro camalkii uu ku tegi lahaa ayaa loo fududaynayaa oo isagii markaa uu qabanayaaba xataa naar ha ahaato ninka naarta gelaya xataa acmaal ayuu samaynayaa intuunan gelin oo uu naarta ku mutaysto ayb walahum acmaalun min duuni dalika hum lahaa caamiluun acmaal bay leeyihiin dadka ahlu naarka naarta ka sokay ay yihiin kuwa shaqaynayo camal falaa ayb marka mid walbaa camal baa lagu tagaa adiga marka wixii lagu qoray war uma haysid miday tahay iska shaqeey kolley wixii alla kuu qoray unbaad shaqaynaysaa lagu fududaynayaayo laakiin adiga maxaad ka tagtaa ama maxaad isku hadlaysaa wax la ogyahaa laysku hadleeyaa maba ogidba mid lagu qoray adiga in lagu qoray janno iyo naar mid lagu qoray ma ogid marka dadaalo shaqeyn iyadaaba iska imaan doonta wixii lagu qoray ilaahay wax fiican inuu noo qoran kaka baryayna cumar baa wuxuu dhihi jiray ilaahu haddaad dadka shaqaawada aada u qortay aan ahayna ilaahu iga tir iga tirtir ilaahu saasuu dhihi jiray oo dadka ahlu sacaadada igu dar marka yamxullahu maa yashaau wayuhbitu wa cindahu umu lkitaab dadkii hore marka aaday uga cabsan jireen waxa qof aan ogeyn mustaqbalkiisa iyo meeluu khaatimadiisa waxay noqon doonto iyo cabsi fara badanay ku keeni jirtay ilaa qaarkood ay dhaheen marka sida uu kitaabkaas hore waxaas looxul maxfuudka lagu qoray qofka sida ay u cabsi gelinayaan wax u cabsi gelinaya male adoon ogeyn wixii lagu qoray adduunyadii ku nool oo fidnadii aan ka aamin ahayn oo haddana marka yacni cabsi bay kugu beeraysaa macanaa laakiin qofkaan waxba ogeyn wuxuu isleeyahy iska soco wixii lagu qoro unbaad heli doontaay ayb uma qara'a nebigu wuxuu akriyey faamaa man actaa wataqaa qofkii siiyo oo maalkii xuquuqda lagu lahaa bixiyo wataqaa alla ka cabsaday ayb wasadaqa bilxusnaa fasanuyasiruhu lilyusraa waa tasna qofkii sidaa yeelo wixii camalka fiican ee jannada gaarsiiyaa loo fududayn doonaa ka kalena camalka culus ayaa loo fududeeyaa ayb macalimshaahidkiisa waxaa weeyaan qabriga in lagu ag wacdin karo oo wacdi loo fadhiisan karo qabriga agtiisa laakiin korkiisa ma la fadhiisanayo dadka baabun ay ha baabu maa jaa fii qaatili nafsi baabu bayaani xukmi maa kii xukunkiisii caddayntiisii buu u baab yahay jaa-a yimid fii qaatili nafsi nafta midka dilay fii qaatili nafsi marka waxaa laga wadaa fii qaatili nafsihi qofka isaga isdilay xukunkiisu waa maxay meeshaan maxaa keenay marka baabkan kitaabuljanaa'is waxaa keenay yacni wuxuu rabaa inuu yidhaahdo qofka isaga isdilay janaaso ma lagu tukanayaa mase ma lagu tukanayo maadaama qof dembi weyn galay uu yahay hal yusallaa calayhi ma lagu tukanayaa mase lagu tukan maayo masaladaasuu rabaa inuu ka hadlo fii qaatili nafsi tarjamada saasay u dhigan tahay shuraaxda kitaabka qaarkood waxay dhaheen qofku inuu qof kale dilo iyo inuu nafsadiisii dilo labadaba waa iska soo gelaya tarjamada oo midda inuu naftiisa dilo ayaa sii khaas ah middana cumuum baa ku jiro fii qaatili nafsi marka la yidhaah de isaguna waa ku jiraa u nafaha dadkaa nafaha leh ayuu ka mid yahay ayb ma lagu tukanaa mase lagu tukan maayo ayb waxaad moodaa saddexda xadiisoo bukhaari uu keeni doono marka saddex xadiisoo ay toos salaada ugu caddahay ma aha markaasaa darteed isaga shardigiisa xadiis waafaqsan oo mas'aladan ka hadlaya waxaad moodaa inuunan oolin meesha laakiin axaadiista sharax ayuu ku sheegi doonaa axaadiis muslim iyo saxiix muslimka ku sugan ayaa jirto qala xadaثna msdd qala xadaثna yزيid بن زurayc qala xadaثna khاld عan abi qilاabةa عan haaبt bn الضحاaq radي الlه عnه عan النabiyi slى الlه عlيه alي وsلم qaal man xalfa qofkii dhaartay bimilatin ku dhaartay diin غayri الإslaami islaamka aan ahayn kaadiban isagoo beenaala oo been sheegayo mutacamidan u qasdaayo fahuwa kama qaala waa siduu u yidhi waman qatala nafsahu nafsadiisa qofkii dilay bixadiidatin bir ku dilay nafsadiisa qofkii bir ku dilay ama birtaasi aan noqoto mid afle iyo midaan aflahayn iyo waxay doontaan noqoto cudiba bihi waa lagu cadaabayaa fii naari jahannam jahannamo dhexdeeda ayaa lagula cadaabayaa shayga uu naftiisa ku dilay ayb hadday xabad ahayd iyo hadday ahayd middi tooreey hadday ahayd iyo hadday wax kale ahayd xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa qofka naftiisa dilo inuu dembi kabiira min alkabaa'ir inuu ku dhacay dunuubta waaweyn inuu la yimid ayb dadka noocaas oo ahlu kabaa'irta ahna ku tukashadooda iyaga marka siday noqonaya xukunkeeda yacni diinta ugama baxaya welan oo gaal ku noqon maayo qofka dembi weyna uu ku dhacay hadduusan xalaashanin dembiga iskiis hadduusan gaalnimo u ahayn sidaa mar hadday tahay oo ninka islaamnimadiisii la qiraayo see salaadiisu ay noqonaysaa salaadiisu waxay noqonaysaa dadka ahlu fadliga ah ama qofka muslimiinta imaamka u ah ama ninka yacni dadka culummada waaweyn ee ummaddu ay ka heybaystaanoo ducadooda iyo yacni iyo iyaga hor istaagidda salaada ay u hor istaagaan iyo ay aada u qiimo badan tahay oo dadku ay fiirsanayaan oo kale dadka dadka ay fiirsadaane culummada ah waa inaynan ku tukanin nebigu isagu wuxuu yeelay nin nafsadiisa dilay ayaa loo sheegay oo ku googooyey yacni middi ama maqas ku jarjaray intuu dhaawacii u adkayso waayey ayuu nebigu wuxuu yidhi ku tukan maayo aniga laa usalli calayh marka qofkii dadka ummadda magac ku leh ama fadli ku leh inaanu ku tukanin ayb oo faraha uu ka qaado dadka kalena laakiin qayb un muslimiinta kamida isaga tukanayso laba iyo saddex fardu kifaayada un wax dadka ka rido oo ninkaa janaaza la-aan inuu noqdo lama rabee wax fardu kifaayada ka rido ayaa la rabaa marka inay ku tukadaan ayb oo tan marka labada maslaxaa la taxqiijina oo isagiina salaad la-aan inuu noqdo lama rabo dhinaca kale dadka inay fududaystaan dembigaasoo kale lama rabo oo midda aan nebigu markuu ninkan iska dhaafay oo uunan ku tukanin dadkay u ahayd digniin oo hebel nebigii kuma tukanin qof walba waa cabsanaa marka wuxuu ku dadaalaa inuu iska ilaaliyo dunuubtaa kabaa'irtaa inuu ku dhinto isagoo ku dhex jiro shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu dhahaa labada maslaxaba waa jamcinaa dadkaas oo kale culummada salaadii ma ku tukanayaan laakiin waa u ducaynayaan qeyb ayay uga ducaynayaan ila salaatu janaaze awalba ducay ahayd iyadoon dadna maqlaynin waxna aynan u jeedin buu u ducaynayaa maadaama qofka uu muslim ahaa ayb laakiin dadka iyago ay arkaayaan salaad ma ku tukanaayo si dadku ay dunuubtaas oo kale uga waantoogaan waxaaba ka daranba kaas ninkaan salaada tukaninba soo maha ninka aan salaadiiba tukaninoo masjid derisla oo toddobaatan sana aan salaad soo tukana aan la arag sabciin sana tamaaniin sana maxaa masaakin lagala soo doona markau dhinto ka bacdi kaasoo kale marka isagu muslim iyo gaalnimadiisaa khilaaf ka taagan yahay adiladu waxay tusaysaa iyo culummada qowlka ay u badan yihiin inuu qofkaasoo kale diinta uu ka baxsan yahay weligii aan tukanin todobaatanka sana marka kaasi isagu khilaaf baa diinkiisii uu ku jiraa kan laakiin islaamnimadiisa iyo gaalnimadiisii khilaaf kuma jiraan oo hadda gaal waa cidima dhehayso hadduu salaadii tukanayo ayb saa markay tahay marka waa inaan marka haddii kan marka sidaa uu noqday kaas maxaad umalaynaysaa waa khatar marka iyo dadka iyaguna marka lagu yaqaano dunuubta xunoo mooryaannimada iyo qofku inuu dadilka iyo jitaagnaanta lagu yaqaano iyo salaad la-aan iyo waxaa hadduu isku darsado waa in markaasi kaas xaalkiisu kanuu kasii daran yahay wa qaala xajaaj bnu minhaal qaala xadahanaa jariir bnu xaasim meeshaan marka waxaa ku jirta nuqta isnaadiya nuqtada isnaadigaana waxay tahay wa qaala xajaaj bnu minhaal siiqada siiqa oo tacliiq aad moodaa ayb xajaaj bnu minhaalna shuyuukhda bukhaari uu ku jiraa isla xadiidkan ayuu bukhaari meel kale ku keenay xajaaj bnu minhaal iyo isaga oo loo dhexeeyo oo qof oo u dhexeeyo waa meelaha marka waxyaabaha tusaayo bukhaari qof sheekhiisa xataa waqaala fulaan markuu yidhaahdo mararka qaar inay dhici karto waasito inay jirto oo riday waasitadaasi oo markaasi xadiidku mucallaq u yahay war badan baa marka ka jiro musalax ahaan taas laakiin sida loo badan yahay xadiidka sheekhiisa oo qaala uga wariyo waa ma ladii asnada lishaykhihi biqaala xadiid can uu yidhiyo kala wa kaas cancanada wixii loo shardin jiraa loo shardinaa haddii mucaasara liqaa albara-atu min atadliis intaa haddii la helo mutasil wa qaala xajaaj bnu minhaal qaala xadahanaa jariir bnu xaasim can ilxasan qaala xadahanaa jundubun radia allahu canhu fii hada lmasjidi masjidkan wuxuu noogu sheegay famaa nasiinaa ma anaan hilmaamin wamaa nakhaafu mana ka cabsanayno an yakdiba jundubun jundub inuu ku been abuuranayo cala nabiyi sal l slam annagana xadiidkaa oo noo sheegay xasanulbasri wuxuu yidhi ma iloobin isaga noo warramayo saxaabigaana u malaynayna inuu nebiga ku been abuuranayo qaala waxau yidhi kaana birajulin nin waxaa ahaa jiraaxun dhaawac waa dhaawacmay faqatala nafsahu nafsadiisii buu dilay faqaala allahu alla waxauu yidhi badaranii cabdii addoonkaygu wuxuu igala degdegay binafsihi nafsadiisa xaramtu calayhi ljannata jannadaan ka xarimay oon u diiday addoon marka wuxuu aha dagaal buu galay jihaada waa ku dhaawacmay markaa dhaawaci buu la adkaysan waayey markaasuu isjarjaray waa isdilay saasuu isku dilay markaasaa nebigu ka sheekeeyo allah wuxuu yidhi badaranii cabdii binafsihi addoonkaygii nafsadiisiibuu igala degdegay ayb hadda qadarka iyo ajalka iyo waqtiga kama degdegi kareen macnuhu waxay tahay isagaa isagaa yacni wuxuu u arkayay inuu isdedejin karo xaramtu calayhi ljannata jannadaan ka xarimay macnaheedu marka waa maxay xaramtu calayhi ljannata yacni dadka ugu horeyn gelaayo inuusan noqonaynin wailaa yani qofkii naar inuu ku waarayo qof muslima naar ma ku waarayo qala xadaana abulyaman qala akbarana shucaybu qala xadaana abu zinaad can اlأcraj can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalama aladi yakluqu nafsahu midka nafsadiisa ceejinayo yakluquhaa fi الnaari naarta ayuu ku ceejin doonaa ninkii isdeldelo oo ceego isku dilo naarta ayuu isaguna isku ceejin doonaa waladii yadcunuhaa midka duraaya nafsadiisa yadcunuhaa fi nnaari naarta ayuu ku durayaa isagana midka midi iyo wax isgelinaayo oo nafsadiisii dilaayo isaguna naarta ayuu isku durduri doonaa ayb saddexda xadiidba marka hadda tarjamada yacni waxaad moodaa kitaabka calaaqada ay la leeyihiin aada uma cadda maxaa yeelay in nebigu ku tukaday inuunu ku tukanin ma lagu sheegin laakiin xadiid muslim uu werinayaa lagu sheegay oo xadiidkaasna waya asxaabu sunan xadiidkaa wuxuu aha ana nabiya sal l slam utiya birajulin nebiga nin baa loo keenay qatala nafsahu bimashaaqisa nafsadiisa dilay oo ku dilay maqas iyo waxyaabo wax googooyo falam yusalli calayhi nebiga kuma tukanin riwaayada nasaa-ina waxay leedahay amaa ana nebigu wuxuu yidhi aniga haddaan ahay falaa usallii ku tukan maayo calayhi korkiisa imaamu lbayhaqi fi sunan ilkabiir waxa uu ku yidhi rawaynaa can isxaaqa bni ibraahim alxandaliy anahu sala allahu alayh ali wasalam inama qaala dalika nebigu wuxuu sidaa u yidhi liyuxadira annaasa si uu dadka ugu digo bitarki salaati calayhi digniinta marka maxaa lagu bixinayaa nebigu muxuu ku siinayaa digniinta ka tegista uu ka tegay ninkaas salaadiisa falaa yartakibuu kama rtakaba wixii uu fuulay ama uu koray oo ku dhacay oo kale ku dhici maayaan markaas ayb macnahaas waa marka macnaha nebigu uu diiday ee gaalnimo iyo wax lamida ma ahan ayb axaadiistan marka uu bukhaari keenay qaarkoodna waxaa ku jirto ninkii nafsadiisa ku dilo bir birtaa ayuu kula duraa nafsadiisa jahanamo dhexdeeda khaalidan mukhalladan fiiha abadan riwaayada tirmidi saasay ku daraysaa bacd alculamaa marka riwaayadaa dambe intaa dambe dacfi bay ku tilmaameen oo waxay yidhaahdeen shuduud iyo waxbaa ku jiro qaarkood haddii ay saxiix noqotona macnaha khaalidan mukhalladan idaa shaa allahu saas in la yidhaahdo hadii int ama in shaaa allahu intuu alla doono saa marka in lagu tawjiihiyo ayay noqonaysaa maxaa yeelay gaalnimo ma aha gaalnimo haddaynan ahaynna ku waari maayo qofkaan gaal ahayn naarta ayb marka dadka waxaa la mida iyaguna ahlu kabaa-irta kalena kan unbay la mid yihiin xukunkooda oo dadyawgaas marka waxaa ka mid a qofka xuduudda ay disho kale qofka xuduudda lagu dilo qof baa zinaysay zinaa lagu qabtay nikaaxba hore usoo maray dhagax baa lagu dilay hal yusallaa calayhi dadka kalea ku tukanayo qofka imaamka ama ahlu fadliga waa iska dhaafaya iyaga allaahuma hadduu qofka isagu qirtay oo tawbo darteed oo isu keenay oo qof yacni dembigii aada uga qoomameynaa inuu yahay ay ka muuqato kale inuu ku tukadaa wax dhiba ma leh oo naagtii nebiga uu ku tukaday qaamidiyada ama juhaniyada ahayd waatii cumar marka uu yidhi rasuulka ilaahi ma ku tukanaysaa aa ku jirtay riwaayadii riwaayaadkeeda markaasuu wuxuu yidhi waqad zanad iyadoo zinaysatay markaasuu wuxuu yidhi wax ka fiican miyaad heli lahayd inay nafteeda ku deeqday cabsi ilaahay darteed inay nafteeda u bixisay oo dembiga aakhirey kan adduun kan aakhiro uu la weynaaday wax ka fiican miyaad helaysaa buu yidhi aniga xadiid marka waxaa jira aada carabka ugu soo noqnoqdo salluu khalfa man qaala laa ilaha illa allah wasalluu calaa man qaala laa ilaha illa allah qofkii laa ilaha illahu yidhaahdo ku daba tukada qofkii laa ilaha illahu yidhaahdo ku tukada hadduu dhinto xadiidkaas macnihiisa waa iska saxeix laakiin waa daciif asaaniidiisa aimada xadiidkaas ay tilmaamaya xagga isnaad ahaan waa u daciif laakiin macnihiisu waa sax qof laa ilaha illahu lagu ogaa haddii uu dhinto waa in lagu tukada un ayb hadduu ahlu kabaa'ir ahaana dadka gobolaa ku tukanayo dadka ahlu fadligaa ma ku tukanayo baabu maa yukrahu min asalaati cala almunaafiqiina walistikfaari lilmushrikiin baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay yukrahu la nacayo min asalaati ku tukasho ah cala almunaafiqiina munaafiqiinta lagu tukado korkooda walistikfaari lilmushrikiin iyo mushrikiinta oo dembi dhaaf ilaahay loo weydiiyo munaafiqiinta hadda halkan lagu sheegayo waxaa weeyaan aladiina yubtinuuna alkufra waa kuwa gaalnimada qarsanaya waay wayudhiruuna alislaama islaamka muujisanayo ayb ayb oo dadka iyaga marka xaalkoodu sidee buu noqonaya oo islaamnimadiina afka ka sheeganaya qalbigiina gaalnimo ku haysto in lagu tukadaa salaadooda ayb rasuulka qaar loo sheegay waa jireen oo dad isagu munaafiqnimadooda uu ogaano waxyigu u sheegay waa jireen qaarkoodna iyaga ayaa kufrigii caloosha uga jiray banaanka usoo bixinaya walow nashaau la araynaakahum falacarabtahum bisiimaahum walatacrifannahum fii laxni lqowl kii kufrigu uu ka daahiro lagu tukan maayo adakaaisaga laakiin ninkii islaamka ku dhex jiri jiray wax ka daahirayna aynan jirin annaga hadda waxii soo degaayo oo wax noo sheegayo ma laha cumar radia allahu canhu wuxuu dhihi jiray waxyigii samada waa ka go-ay cid noo waxyoonaysaa ma jirto annagu naxnu naxkumu dawaahir annagu waxaan xukumaynaa waxa muuqdo wallahu yatawalla saraa'i adiga markaa maxaa lagaa rabaa inaad ku tukato qalbigiisa ma ogid waxii kuu sheegayana ma jiro laakiin nebiga waxii baa u sheegi jirayo yaxdaru lmunaafiquuna an tunazala calayhim suuratun tunabi'uhum bima fii quluubihim qul istahzi-uu ina allaha mukhrijun maa taxdaruun waa isaga waa loo sheegi jiray rasuulka sal ll ly slam ayb qof marka nifaaqiisu laakiin banaanka oo usoo baxay ee kufrigii oo afkii ka muuqday oo ficilkiisii oo ka muuqday ma saakaa lagu tukan maayo walistikfaari lilmushrikiin qof gaalnimo ku dhintay sida daahirka ahna allah u naxariista iyo ilaahay haw dembi dhaafa iyo ma la dhaha rawaahu bnu cumar radia allahu canhuma can nabiy sal l slam qala xadaanaa yaxya bnu bukayr qala xadaanii leys can cuqayl can ibni shihaab huwa ibnu shihaabin الzuhri can cubayd illahi bni cabdillaahi can ibni cabaas can cumara bni اlkhadaab radia allahu canhum anahu qaal lama maata cabdullaahi bni ubay bni saluul markuu dhintay duciya lahu rasuulu llahi sal l slam nebiga ayaa nebiga ayaa loogu wacay liyusalliya calayhi soo ugu tukado falama qaama rasuulu llahi sal l slam nebigu markuu istaagay wasabtu ilayhi cumar waxa uu yidhi xaggiisaan u gooday rasuulka ayb faqultu waxaan yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow atusallii cala bni ubay cabdullahi bni ubay miyaa ku tukanaysaa waqad qaala yowma kada wakada maalintii hebel iyo hebel ahaydna saas uu yidhi kada wakada uu yidhi maalintii heblaayo ninkii sidaa yidhi miyaa ku tukanaysaa hade markaasna waa intaynan soo degin munaafiq intaan nebiga la laga reebin oo munaafiqiinta ha ku tukanin korkooda intaan la dhihin ayb rasuulka marka salaada uu ku tukanaya cabdullaahi bni ubay ruqsa u haystay istakfir lahum ow laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum ama u dembi dhaaf dalab ama ha u dembi dhaaf dalbin baa leyihi isaga marka taasuu nebiga ku kala jiray marka ninkaan wiilkiisii maadaama nin fiican ou ahaa nebigana dee khiyaar la siiyey haddaad doonta u ducey haddaad doonta ha u duceynin la yidhi isaga khiyaar marka rasuulku wax qalada ma samaynin uga wada laakiin cumar waxay la noqotay isagu nebigu inuu qaato khiyaarka ah inaan lagu tukanin ninkaas ayb meelihii cumar lagu waafaqayna ka mid tahay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey muwaafaqatan licumar uu qur-aan kusoo dejiyey fatabasama nebigu waa dhool la cadeeyey fatabasama rasuulu llahi sal l slam nebigu waa dhool la cadeeyey o qaala waxa uu yidhi akir canii yaa cumar cumarow dib iiga deg falamaa agtartu calayhi markaan ku badiyey warkii qaala waxa uu yidhi inii khuyirtu aniga waa la idoor geliyey fakhtartu labadii doorna mid un baan doortay low aclamu haddaan ogaan lahaa weliba anii aniga in zidtu haddaan ka badiyo cala sabciina toddobaatanka yukfaru lahu in loo dhaafaayo lazidtu calayha waaba u kordhin lahaa haddaan ogahay toddobaatanka ka badan in loogu dhaafaayo waan u ziyaadin lahaa si loogu dhaafo meeshaa marka waxay kutusaa de rasuulka isagunas isku aar aarayihin aargudsi oo nafsadiisaa nebigu ma samayn jirin ilaa ilaahay inuu u aarguday ninkanna dembigiisa badankiisa nebiga dhib ou dhibayay ahayd de rasuulka oo la dhibaana dembi gaalnimo waa nebigaoo la dhiba calayhi isalaatu wasalaam ayb afka iyo adinka labada waa ku dhibi jiray iyo maskaxda ayb qaala waxa uu yidhi fasallaa calayhi rasuulu llahi sala ly slam nebiga waa ku tukaday uma insarafa waa gadoomay falam yamkus ma nagaanin nebiga ilaa yasiiran wax yar maahane xataa nazalat ilaayataani labadii aayadood intay kasoo degeen min bara'ata suurati baraa'a walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi ilaa wahum faasiquun laga gaaro qaala waxau yidhi facajibtu bacdu waan yaabay buu yidhi markaa kadib min jur-a cumar baa dhahaya waan yaabay buu yihi markaas kabacdi min jur-atii dhiirideyda calaa rasuulillahi rasuulka aan ku dhiirraday yowma-idin maalintaas wallahu rasuuluhu aclamu cumar wuxuu yidhi maalinkaasaan nebiga ugu dhiiradaan la yaabaa buu yidhi intuu u tegay rasuulka ilaahay u soo gadaal yacni dhaaf ku tukanay ninkaan baa ku tukanaysaa yacni arrintaa iyadaa markaas waan la yaabay buu yidhi dhiirideyda aan nebiga ku dhiiranayo wallahu warasuuluhu aclam allih rasuulkiisaan cilmi badan oo iyagaa cilmiga yani ogaal badan marka meelahan meelihii cumar lagu waafaqay ka mid ahayd aayaddan markay soo degtay kadib nebiga qof munaafiqa kuma tukanin laakiin innaga hadeertaan see maxaana khuseynaa innaga hadee innaga hadda qof munaafiq oo nifaaqiisa qarsaday oo qalbiga ku haysta ma soo saari karna mana ogaan karno sababtoo ah alla unbaa ogaan karo iyo ciddii oo waxyi ku ogeysiiyo hadda waxyi soo degaya miyaa jirana ma jiro maadaama wax waxyi ah ounan jirin qalbiga dadka waxa ku jira maa gelayna marka qofkaan hadduu salaada tuka jiray muslimka uu ku xisaabnaay wax uu islaamnimadii uga baxay aynan muuqanin axkaamtaas daahirkaan ku soconaynaa waa ku tukanaynaa qabuuraha muslimiinta lagu duugayaa laakiin baynahu wa bayna rabbihi wixii qalbiga uga jiraa soo baxaya marka haddii laakiin layska furo baabkaa nin walbaa ninka kalo nin walbaa qofka uu necab yahay ayuu munaafiq dhahaya dadkaan hadda zamankan joogo haddii markaa la yidhaahdo idinka iska xukuma nifaaqi waa dhib badan tahay kooxba kooxda kale munaafiqiinku sheegaysaa wali gaalnimada qofka ku dhintaa iyadana yacni qof daahirka gaal ka ahay in la yidhaahdo waa qalab waxaa laga yaabaa inuu qalbiga muslim ka ahay ayaa laga yaabaa ixtimaalkaas waa layska dayna qofkan maxaa ka muuqda un baa annaga qubuuraha gaaladaa lagu duugaya mana lagu tukanayo qofka hadday gaalnimo daahir ka ahayd oy ka muuqatay wixii kale marka quluub wixii ku jiro iyo wixii baynahu wa bayna rabbihi baabu hanaa'i innaasi cala almayiti baabu bayaani xukmi hanaa'i innaasi dadka ammaantooda xukunka kusoo arooray caddayntiisiiba u baab yahay cala almeyiti ay ammaanaan meydka dadka yacni inay meydka ammaanaan qofku markuu dhinto yacni ay mashruuciyatuhu arrintaa inay bannaan tahay wa jawaasuhu mutlaqan inay bannaan tahay bikhilaafi alxayi laakiin qof nool in la ammaano ka ka waran oo ammaantiisa lagu xadgudbo ma bannaano ama la ammaanaba inuu ku fidnoobaa laga yaabaa qofka nool laakiin qofkan waa dhintay fidnoobid dambe de waa ka dhammaatay ammaantan marka gadaashiisa wax uun isagoo hortiisa laga sheegaya ma aha qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa cabdulcaziiz bnu suhaym qaala samictu anas bna malikin radia allahu canhu yaquul maruu waxay soo mareen bijanaadatin janaazo ayay la soo mareen faasnaw calayha khayran khayr ayay ku ammaaneen wax fiican ayay ku sheegeen faqaala nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nebigu waxau yihi wajabat waa u waajibtay ayb wajabat yani ammaantaas baa u waajibtay o heshay uma maruu biukhraa mid labaad bay la soo mareen faasnaw calayha sharan shar ayay ku sheegeen oy ku faalleeyeen faqaala waxa uu yidhi wajabat sharti baa waajibtay faqaala cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu waxa uu yidhi maa wajabat maxay tahay rasuulka ilaahay oo wajabat qaala waxa uu yidhi hada kan atnaytum calayhi khayran khayr ayaad ku ammaanteen fawajabat lahu ljannatu jannadii baa u waajibtay wahada kana atnaytum calayhi sharan shar ayaad ku sheegteen fawajabat lahu nnaar naar ayaa ugu waajibtay antum idinku shuhadaaullahi ilaahay markhaatiyaalkiisa ayaa tihiin fil ardi dhulka korkiisa antumtaan marka yaa laga wadaa idinku waxaad tihiin markhaatiyaalka alle ahlucilmiga qaar badan oo kamida waxay dhaheen almuk ay almukhaatabuuna bidalika min asaxaabati waxaa laga wadaa dadka la nebigu uu la hadlaayo saxaabada ahaa idinku saxaabadeyda haddaad tihiin dad akhyaar ahoo shahaadadoodu ay soconaysaa tihiin oo idinku marka markhaatiyaalka ilaahay dhulka joogay baa tihiin ninkaad idinkiioo saxaabada aad wanaagiisa khiyaarnimadiisii ka markhaati kacdeen waa qof janno markaa ay u waajibtay waxaa kaley ku dareen waman kaana calaa sifatihim min aliimaan iyo qofkii saxaabada sifadoodao kaleo iimaanka leh yani qofka mu'minka ee iimaankiisa iimaan xaqiiqi ah leh dhabaa leh na isaguna waa la mid bay dheheen waxaka bnutiin ana dalika maxsuusun bisaxaabati liannahum kaanuu yantiquuna bilxikmati bikhilaafi man bacdahu qaala wasawaabu ana dalika yakhtasu biasiqaati waalmuttaqiin ibnu xajar marka wuxuu leeyahay sawaabku waxaa weeyaan arrintan waxay khaas ku tahay dadka diintooda lagu kalsoon yahay iyo dadka ilaahay ka cabsado muttaqiinta dadkii akhyaarta ahaayo muttaqiinta ahayo diinkooda lagu kalsoonaa alla kacabsiga lagu yaqaanay kulligood qofkay iskaga markhaati kaca nin fiican inuu ahaa way u waajibtay dhammaantaas ayb ee macnuhu maahan shahaadada dadka fasaqada ah ama faasiqiinta inay soconayso maaha leanna maxaa yeele ninka faasiqa adduunyada markuu joogo iska dhaaf jannay naar inuu ka markhaati kaceen waxaa laga yaabaa dirham inuusan ka markhaati kici karin maanta haddii dad ay isdacweeyaan laba qof isku qabsadaan shilin ama dollar yar ay isku hal dollar ay isku qabsadaan qaalig markhaati keen buu leeyahy haddii la keeno markhaati faasiq ah waa celinaa soo maaha qaaliga ninkaan markhaati ma galeen naga celi buu leeyahay nin marka dirham ama dollar ka markhaati kici aan ka markhaati kici karin de dad inuu jannay naar uga markhaati kaca wax ka soconayaa ma jiraan hadday isku tagaan baqo malaayiin faasiqiin hadday isku tagaano qofkan waa fiicnaa nin wanaagsan oo aha allah u naxariisto alla waxba ugu noqon maysa ee waxa ictibaar kale waa dadka taqwada iyo malakada iskaleo markhaati galkaba ah marka horeba dadka adduunka markii la joogo markhaatidoodu ay ansaxaysay kuwaas waayo oo ilaa dadkan koox walba markhaati waxay isaga furaya dadkeedii u markhaati furay taas marka laguma jiro midda laga hadlaya taasi qال xdثna cفاn بن mسلم وهuو صفاr qال xdثna dاوd بن أbي الفrاaت عن cبداللh بن برaydة عن أbي الأسود وهuو أbوالأسود الdيlي وqiila الduأlي magaciisa waxaa la yhaha ظاlم بن cمr بن سfyاn ثqة fاضل مخdر أkرج xdيث أصحاب الkتب الستة ayb qaala qadimtu الmadينة madيnaan soo galay وqad waqaca bha mرض jiro ayaa iyadoo jiro ay ka dhacday fajalastu ilaa cumara bni lkhaaab ayaan la ayn fariistay agtiisa radia allahu canhu famarat bihim janaazatun janaazo ayaa soo martay fausniya calaa saaxibihaa khayran qofkeediibaa khayr lagu ammaanay faqaala cumaru radia allahu canhu cumar wuxuu yidhi wajabad uma mura biukhraa mid kale ayaa lala soo maray fausniya calaa saaxibihaa khayran khayran taas marka waxaa la leeyahay qaar waxay leeyihin usniya laba mafcuulay qaadaneen jaari majruurkaas baa wuxuu noqonayaa mafcuulkii koowaad isagana naa'ibulfaacil camal u dhaqmay khayrantaanna mafcuul labaad waayay dhahayaan cagsigaana badan ay ibnu maalig isaga wuxuu leeyahay khayrantaan mansuubtaa waa sifo mansuubkeeda la gooyey oo waxay ka dhigan tahay fausniya waxaa la ammaanay calaa saaxibiha saacibkeeda korkiisa sanaa-an baa lagu ammaanay ammaan ammaantaasoo khayran fiican saasuu ibnu maalik uu yidhi shawaahidu tawbiix faqaala cumaru radia allahu canhu cumar wuxuu yidhi wajabat uma mara bihaalitati mura bihaalitati mid saddexaad ayaa lala soo maray fausniya calaa saaxibihaa sharan shar baa lagu sheegay qofkeeda faqaala waxau yidhi wajabat waa u waajibtay faqaala abulaswad faqultu waxaan idhi wamaa wajabat ya amiira almu'miniin amiiru lmu'miniina wajabat maxay tahay qaala waxa uu yidhi qultu waxaan idhi kamaa qaala nabiyu sal l slam sidii nebiga yidhi ayumaa muslimin muslimkii ahoo shahida lahu arbacatun afar ay u markhaati furaan bikhayrin ay ugu markhaati kacaan adkhalahu allahu ljannata ilaahay jannaduu geliyaa faqulnaa waxaanu nidhi wahalaaatun saddex kay u markaati kacaanna qaala wahalaaatun saddex faqulnaa wasnaani labana kay u markaati kacaan qaala wasnaani labana uma lam nas'alhu ma anan su-aalin can ilwaaxidi hal qofka u markaati kaco maxaa yeele culamada qaar waxay dhaheen halka nisaabkii shahaadada maba joogaba shahaadada waxaa ugu yar laba shahaadada oo waxyaabaha maalka iyo ku tacalluqo laba ugu yar nisaabkeeda uma lam nas'alhu can ilwaaxidi marka laba qof taskiyadooda waxbay u taraysaa qofkaas waa laakiin laba qof oo markaatidoodu ay ansaxayso oo dad ahlu taqwo ah ayb ayb halkaan marka wuxuu leeyahy waqaala nawawiyu imaamu nawowi wuxuu yihi qaala bacduhum macna alxadiid xadiidka macnihiisa waxaa weeyaan ana asanaa'a bilkhayri liman ayb liman asnaa calayhi ahlu lfadli wakana dalika mutaabiqan lilwaaqici fahuwa min ahli ljanna culamada qaarkood waxay dhaheen buu yidhi khayrka laysku ammaano qofkii khayr lagu ammaano ahlu fadligu ay ku ammaanaan khayr waxaas ay sheegayaanna waaqiciisii ou daboolay oo ninkaan yani waxa laga sheegayana nin ku sifaysan ou ahaa fahuwa min ahli ljanna waa qofkaas fain kaana gayra mutaabiqin falaa laakiin ninkaan khayr baa lagu ammaanay khayrkii laakiin kama muuqa jirinbu maya wakada cagsuhu baa lamida iyadan qofkii inta wash dhowr qofood ay xumaan ku sheegaan waaqiciisu laakiin wanaag ou ahaa wanaagu baa ictibaar qaala wuxuu yidhi imaamu nawowi laakin wasaxiixu anahu calaa cumuumihi sida saxiixa xadiidka waa cumuumkiisa wa ana man maata minhum qofkii dadkan ka mida muslimiintao dhinto faalhamahu faalhama allahu tacaala annaasa assanaa'a calayhi bikhayrin oo ilaahay uu ku ilhaamiyo dadkii inay khayr ku sheegaan kaana daliilan waxay daliil u tahay calaa annahu min ahli ljannati inuu yahay sawaaءun kaanat afcaaluhu taqtadii dalika am laa afcaashiisii ama ha keenta ama yaanay keenin faina alacmaala daakilatun taxta almashiicati maxaa yeele acmaashu mashiicaday ku dhex jirtaa wahada ilhaamun kana waa ilhaam yustadallu bihi calaa calaa tacyiiniha ayaa loo deliishanaya wabihada tadharu faa'idat sanaa yani imaamu nawowi wuxuu leeyaha maantaas muslimku ammaanay xun bay u taraysa ayb oo dadka waxay ku hadlayaan ilaahay baa ka hadal seenaya yani dadka ahlu ahlu taqwadaa la sheegaya ilaahay baa ka hadal seenaya oo haddii alla uu addoon jeclaado jibriil ayuu yidhaahdaa jecla inii axbabtu fulanan hebel aan jeclaaday faaxibahu adna jeclaw jibriil malaa'igtuu u sheegaa dhulkaa loo soo dejiyaa ummaddii baa jeclaataba markaas dadkan marka jacaylkooda iyo ammaantooda ilaahay baa ku tasarufo oo siduu doono ka yeelo marka dadka hadday ahlu khayr yihiin ammaanna ay qofkaa ammaanaan dhintay ammaantaa waxbay u taraysaa saas ayaa alimaamu nawowi uu leeyahay baabu maa jaa-a fii cadaabi lqabri cadaabilqabrigii wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay cadaabuqabrigi ayb waqowlihi tacaala wamacnaa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisa id idaalimuuna fii hamaraati lmowti walow taraa haddaad arki lahayd ayb id idaalimuuna daalimiinta wakti fii hamaraati lmowti sakaraatulmowtka dhexdiisa ay ku sugan yihiin waalmalaa-ikatu malaa-igtuna baasituu aydiihim gacmahoodii kuwii fidiyey ay yihiin oo ay gacmahoodii markaa ku fidiyeen qofka daalimka ee ruuxda laga qaadayo hadda qaa'iliina ay dhahayaan akhrijuu bixiya anfusakum nafihiina soo bixiya alyawma maanta tujsawna la idin abaal marinaya cadaaba aljuuni daraabidda cadaabkeeda cadaab idin daraabo yaa maanta laydinku abaalmarinaya haddaad taa arki lahayd la ra-ayta amran cajiiban arrin yaab la had arki lahayd huwa alhawaanu alhuunu waxaa weeyaan alhawaan wاlhwn الriزq waayo tartiib cibaad الرaحman اladiina yamshuuna calى اlarضi hownan rifqi waay taas huun waa alhawaan waa daraabid waqowlihi jala dikruhu wamacnaa qowlihi jala dikruhu sanucadibuhum waan cadaabi doonaa munaafiqiintii maratayni laba jeer uma yuraduuna waa la celin doonaa ilaa cadaabin cadaab intii ka abaa loo celinaya cadiimin weynin badan labada cadaab waa maxay adduunyadii waa lagu fadeexayna qur-aankii baa ceebaynayo waxa ay qarinayaan oo dhan sheegayo qabrigana waa lagu cadaabaya iyo aakhira saa waa lagu fasira ayb cadaabulqabriga marka meeshaas ka soo gela aayaddan kalena idi zaalimuuna fii kamaraati lmowtna qofku markuu dhimanaayaba jaa qabrigoo u bilowday un qof qabrigii u bilowday un qabriga intaan la gelinin ka hor ee qofku markuu sakaraadayo hadday malaa'igtu ruuxdii si dhiba uga qaadayso shayga waxa u dhow waa lagu magacaabaa marka ninkaas sakaraadka saaran iyo qabri intay isku jiraanna waa isku dhow yihiin marka shaygu waa lagu magacaabi karaa wixii u dhowaay wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisa waxaaqa waxaa hareereeyey biaali fircawna fircown aalkiisa suu-ul cadaabi cadaabkiisa xumaa yacni cadaab xun ayaa reer fircoon ku degay oo hareereeyey annaaru naar ayaa hareeraysay oo ku degtay ama annaaru naartii yaa yucraduuna loo bandhigaa calayha iyada korkeeda yaa loo bandhiga annaaru naarti yaa yucraduuna iyaga loo bandhigaya calayha guduwan aroor iyo wacashiyan galab oo yowma taquumu saacatu saacadda maalinka ay qumayso istaagaysana yuqaalu lilmalaa'ikati malaa'igtii waxaa lagu dhahayaa adkhiluu geliya aala fircawna reer fircown ashadda alcadaabi cadaab midka ugu daran udkhuluu haddii la akriyana gala gala idinka gala ayaa maxalmushaahidka marka aayaddan cadaabulqabriga xaggey ka waafaqaysaa annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiyan subax iyo galabba naar ayaa loo bandhigaa oo qabrigoodii xayaatulbarzakha ayaa naarta loogu bandhigaa haddadaas oo ay barzakha ku jiraan ayb saddexda aayadooduu keenay marka imaamu lbukhaari oo cadaabulqabriga daliil oo uga dhigay inuu jiro cadaabulqabrigana muctasilada iyo khawaarijta iyo waa inkiraan oo waxay yidhaahdeen cadaab aan kan aakhiro ahayn ma jiro oo qabri laysku cadaabi maayo ayay leeyihiin axaadiidta rasuulkana waa diidayaanoo waxay dhahayaan waa aaxaad axaadiis aaxaad oon caqiido laga qaadanin ayay dhahayaan marka bukhaari aayadana waa keenay axaadiisna wau keeni rabaa marka aayad qur-aankiina waa lagu sheegay cadaabulqabriga axaadiistuna si toosayba uga wahantay ayb qaala xadaanaa xafs bnu cumar marka cadaabkaas muxuu ku dhacayaa jirka miyuu ku dhacayaa ruuxda miyuu ku dhacayaa jirka iyo ruuxdiiyo wada jira miyuu ku dhacayaa jumhuuru ahlilcilmi waxay u badan yihiin jirka iyo ruuxda wada jiro jiro labada wada jiro ayuu ku dhacaya inkastoo ruuxdu ay asal tahay marka la joogo xayaatulbarzakha oo ruuxdaa asala jirku marka waa iska tabac markaa adduunyadan marka la joogana badanaa jirka unbaa uu ku dhacaa xanuunka iyo hadii qof la garaacayo jirkiisa unbaa yaa dareemayo waa taa marka iyada saasay qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa shucbaة can calqamata bni martad can sacdi bni cubaydata can ilbaraaءi bni caazib radia allahu canhuma can الnabiy sala اllahu alayh ali wasalama qaal ida uqcida almu'minu mu'minka haddii lasoo fariisiiyo fii qabrihi qabrigiisa dhexdiisa utiya waa loo imaanayaa uma shahida an laa ilaha ayb oo loo yimaado uma shahida an laa ilaha ila allah ou markhaati kaco macbuud xaq lagu caabudo inuunan jirin allahuma ani waana muxameda rasuulu اllah fadalika kaagaasi qowluhu weeyaan yuhabbit اllahu aladiina aamanuu bilqowli اhaabiti mu'miniinta ilahay wuxuu ku sugaa qowlkii sugnaa oo laa ilaha ila allah aayaddanna marka waa laga qaadanaya marka cadaabulqabriga aayadda weliba waxay daliil u tahay mas'alo culammadu isku khilaafeen oo ah cadaabulqabriga mu'miniinta in qabriga lagu imtixaanayo waa la sheegay gaalada iyaga ma lagu imtixaanaya qabriga su-aal ma la weydiinaya gaalada katiir min alculamaa waxay yidhahdeen in badanoo culammada ka mida gaalada qabriga su-aal lagu weydiin maayo maxaa yeele iyaga maxaaba la weydiiyaa iimaanba adduunyada ugama aynan bixin qof wax haysto oo wixii nuqsaani ka gashaa imtixaan laga qaadaa maahane qof eber ah waxba lagama qaadayba saasay dhahayaan laakiin saniicu limaami albukhaari waxaa weeyaan labadan inuu su-aal la weydiinayo lana ciqaabayo yacni waxaan ujeedaa labadaba in su-aal la weydiinayo qofkii ka baxaysa mu'minkaa ka baxaayo isaga markaa ciqaab ma leh waa loo nicmeynaya gaalkana marka qabriga waa lagu cadaabaya yuhabbit اllah اladiina aamanuu biاlqowli اhaabiti fi اlxayaati اdunya wafi اlaakhira wayudilu اllah الظaalimiin wayafcalu llahu maa yashaa laba ilahay labadaba waa wada sheegay dhaalimiinta gaaladaana waa sheegay mu'miniintiina ilahay waa ka waramay qala xadaثna mحamed بن bashاar qala xadaثna gundr qala xadaثna شhucbaة bhada wzada yuthabt اllah اladina amanuu nazlat fi cadaabi اlqbri ayay kusoo degtay qala xadaثna caliy bn cabdالlahi qala xadaثna yacquب bn ibrahim qala xadaثnii abi can صاlxin qala xadaثnii nafic ana bna cmra radي اllah canهma أhbarahu qaal iطalca الnabiyu salى اllahu عalayh ali waslm calى ahli اlqaliil nebiga ayaa wuxuu fiiriyey dadkii godka lagu riday qaliibka waxaa la yidhaahdaa ceelka markuu guro oo gorof oo noqdo ayaa la dhahaa beder dadkii lagu laayey sanaadiidu quraysh odayaalkii quraysh ee la kari waayey beder lagu laayey ayuu nebiga intuu soo qaaday qaarkood la soo jiiday ayaa waxaa lagu riday god ceel gorof ahaayo markaasi biyihii ka bureen ayaa lagu guray markaasuu nebiga saa u eegayu fiiriyey faqaala waxa uu yidhi wajadtum hal wajadtum ma hesheen maa wacada rabbukum rabbigiin wuxuu idin yaboohay xaqan isagoo xaq ah faqiila lahu waxaa lagu yidhi tadcuu amwaatan nebigaa marka waxaa lagu yidhi tadcuu ma waxaad u yeeraysaa amwaatan dad dhintay faqaala nebigu waxau yidhi maa antum idinku ma tihiin biasmaca minhum kuwa ka maqal badan iyaga idinka kama maqal badnidiin waa ay maqlayaan iyagaba walaakin laa yujiibuuna laakiin ma jawaabayaan waynan jawaabi karin maahana waa ay maqlahayan meeshaan marka culamada qaar badan oo kamid waxay ka qaateen amwaadku inay wax maqlayso ay wax maqlaayaan ahlucilmiga qaaraa ka qaatay caa-ishana waa diidi jirtay waxay dhihi jirtay ilaahay wuxuu yidhi innaka laa tusmicu lmawta walaa tusmicu suma adducaa aayaddaasi iyada qabsan jirtay qisadaanna waxay dhihi jirtay waa wahmiyeen caa-isha iyada goobjoog kama ahayd qisadan waa dagaalkii beder iyo meeshii laysku helay wax ka dhacay waa iyada ma joogin marka ninkii joogay ee qisadii ka warramay waa dufsan tahay mana dhihi karan oo waxaa weya man calima waman xafida xuja calaa man lam yaxfad qofka wax xifdiyey ama qofkii wax ogaaday isagaa xujo ah qofkii oo xujo xujada ka sito qofka aan waxba xifdinin ama aan goobjooga ahayn aayaddan iyo xadiidkana waa las waa las waa las waa la jamcin karaa maxaa yeele aayaddu waxay ka hadlaysaa waxay tahay samaac iyo maqlid wax tarayso amwaad adig ma maqashiin kartid samaac iyaga anfacaayo ma maqashiin kartid ee middaanna waa maxay samaacu tawbiiqina waxaa wax loo maqashiiyey iyaga marka in lagu yacni lagu ciilo ayaa loo maqashiinaya maahan in maqalkaan wax u anfaco maayo qataada isaga wuxuu dhihi jiray ilaahay baa soo maqalkoodiibuu usoo nooleeyey warkaas rasuulka ay maqleen kadibna waa dhinteen taasna waa yiri waa yira maxalushaahidkiisa marka waxaa weeyaan nebigu iyagoo marka hadda aakhira hadda markaa ma jiraan ogu markuu sidaan leeyahay hal wajadtum maa wacada rabbukum xaqan wajadtum maa wacada rabbukum xaqan wixii ilaahay idiin yaboohayo cadaab ma hesheen buu leeyahay xaggey jiraan marka dadkaasi caalamulbarzakhay ku jiraan caalamkii aakhiro weli ma gaarin qabri bay ku jiraan caalamulqabri ama caalamulbarzakhay ku jiraan rasuulkiina wuxuu leeyahay war wixii ilaahay idiin ballan qaaday hadda ma haysaan taa marka waxay kutusaysaa qabriga in laysku cadaabayo cadaabulqabriga uu jiro meeshaasu ka daliishana nololuhu saddex waayo saddex nololaa jirto noloshan adduunyada xayaatu dunyaa ayaa la yidhaha xayaatu lbarzakh oo iyaduna ah aakhiro iyo adduunyada nolosha udhaxaysa waa midda qabriga nolol saddexaad baa jirto xayaatu daari ilqaraar waa nolosha aakhiro lagu noolaanayo middaas iyada ma dhammaato dhammaad male midda dambe labadan kale laakiin wakti bay ku egyihiinoo waa dhammaadaan ay xayaatu lbarzakhi weeyaan marka midda uu ka warramayo qala xadaثna cabdالlahi bn mحamed qala xadaثna sufyaan can hishaam bni curwata can abihi can caaishaةa radيa allahu canha qalat inama qala الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalama nebigu salى اllahu عalayh ali wasalama waxa uu yihi inahum iyagu layaclamuuna way ogyihiin alآana hadda anamaa kuntu aqulu waxaan dhihi jiray xaqun inuu yahay xaqun inuu ahaa waqad qaala allahu tacala allana waxau yihi inaka laa tusmicu lmowta qala xadaثna cabdanu qala akbaranii abi can shucbata qala samictu ashcas can abihi can masruuq caaishata radia allahu canha ana yahuudiyatan yahuudiyad dakhalat calayha way usoo gashay fadakarat cadaaba alqabri naagtaa yahuudiyadaabaa waxay ka sheekaysay cadaabalqabrigii bay ka sheekaysay ayb faqaalat laha waxay ku tihi acaadaki illaahu allah kaa magan geliyo min cadaabi alqabri cadaabalqabriga allah kaa magan geliyo fasa'alat caaishatu rasuula allahi sal ly slam caaisha nebigay su-aashay can cadaabi alqabri faqaala nebigu wuxuu yidhi nacam haah buu yidhi cadaabu lqabri yani cadaabu lqabriga waa jiraa nacam haah cadaabu lqabri cadaabuulqabriga xaqun weeyaan qaalat caaishatu radia allahu canha famaa ra'aytu rasuula allahi sal ly slam nebiga ma aanan arkin bacdu dhacdadaa ka bacdi sallaa salaatan salaad inuu tukada ilaa tacawada min cadaabi alqabri cadaabuulqabri buu ilahay ka magangelaya zaada qundarun cadaabu lqabri xaqun cadaabuulqabriga waa xaq meeshaana waxaa laga qaadanayaa ahlu kitaabka waxyaabihii yahuud ama nasaaradu ashyaa xaq ah inay fahamsanaayeen waxyaaba un xaqa ka mida inay ka inay fahamsanaayeen ayaa laga qaadanaya maxaa yeele iyadoo yahuudaba waxay tihi cadaabuulqabri allah kaa magan geliyo caaisha marka riwaayadka qaar waxay dhahayaan gabadhaan waa u imaan jirtay yahuud bay ahayd yahuudiyad bay ahayd mar allaale markay ixsaan u samayso ayay u ducey jirtay oo waxay dhihi jirtay cadaabulqabriga allah kaa koriya markaasay caaisha nebiga weydiisay cadaabulqabri miyaa jiro ma jiraan markaasuu nebigu wuxuu yidhi ha waa jira marka qofka haddaad yani gaaladu inay wax un ogyi ogaan karaan iyaad garaneen ayb oo weliba kuwa kutubta iyo waxaa hore iyo wax ka al akriyo wax un bay fahamsan yihiin ayb ile waxa kitaabkooda ku yaalla kulligiis been ma wada ahna qaar ay sidoodii u daayeenna waa jirtaa kuwa ay been ka sheegeenna waa jirtaa soo ma fahmi ayb waxaa kaloo arkaysaa marka qof mubdil ah ama daalim ah ama mukhaalif ah shay xaq ah hadduu ku hadlo ma looga tegaayo isaga dartiisa xaqa yahuud baa hadda cadaabulqabri waa jiraa bay dheheen annaga muslimiinta maadaama yahuud dadkun ay yihiin ma waxaan leenaha ma inkiraynaa cadaabulqabri ma jira maa la dhahaya maa la dhahay oo iyagu mukhaalafadoodu iyo waxooda meelaha noo taalo laakiin shay xaq ahoo sharcigeenna ku sugan ma uga tegayna iyagaa sameeya darteed ugama tegayna wahaakada qof mubtadica ama qof faasiqaado wax saxa sameeyo shaygaasaa xun ma la dhahayo laajli maxaa yeele hebelaa sameeyey dartiis dadka hadda saasay sameeyaan shayga miisaan sharci ah lama saarayo markaasaa waxaa laleeyahy yaa horta sameeyey yaa hor bilaabay waxaas hebel iyo hebelaa sameeyeen naga dhaafaa laleeyahy waxaan waa xun yihiin marka waa xun yihiinna ma lagu sii gaabinayo waxaa laga yaabaa in laga shaqeeyo waxaas sidii loo inkiri lahaa adiladeeda iyo wax ka-alifaadeeda in lagu dadaalo waxa dhanna markaad fiiriso waxay ku bilowdeen nacayb bay isaga bilowdeen wax diin ku salaysan maaha qofka muslimka waxaa la rabaa inay diintu xukunto adiga ninka cadowgaaga oo mukhaalifkaaga ah hadduu wax xaqa sheego inaadan uga teginaa la rabaa xaqa raganimadaasaa la rabaa ayb oo qofka aad dhihi karto waxaan qofkaan cadowga igu ah hadduu rabo hash ha dhaho xaq waayo daadan sidaa dhihin laakiin aad isaga cadaawadiisa u feeriso oo aad tiraa maadaama hebel uu sheegay waxan waa baatil adaa ku dambaabaya qala xadaثna yaحyى بن سlayman qala xadaثna بن wهbi qala أخbaranii yunus can iبni شihaab qala أخbaranii curwaة بن الزbayr anahu samca asmaءa binta abi bakrin radيa اllahu canهuma taqul qaama rasuulu الlahi sal ه slm nebiga waa kacay khaiiban isagoo khudbaynayo fadakara fitnaة اlqabri ayuu sheegay alatii fitnada oo yaftatinu fiiha almaru qofka lagu fidnaynayo falama dakara dalika markuu sheegay daja almuslimuuna muslimiintii way qayliyeen dajatan qaylay qayliyeen waa cabsadeen qaala xadaanaa cayaashu bnu lwaliid qaala xadaanaa cabdulaclaa qaala xadaanaa saciidu can qataadata can anas bni maliki radia allahu canhu anahu xadahum ana rasuula llahi sal l slama qaal ina alcabda addoonka idaa wudica fii qabrihi haddii la dhigo qabrigiisa watawallaa calayhi canhu asxaabuhu asxaabtiisana ay ka jeestaan wainahu isaga oo la yasmacu maqlayo qarca nicaalihim kaftooda shanqarteeda ataahu malakaaniba ayaa u yimaadaan fayuqcidaanihi way fariisinayaan fayaquulaani waxay dhahayaan ma kunta taquulu fi hada arajul ninkan maxaad ka dhihi jirtay limuxamedin sala allahu calayhi wasalam faama almu'minu muminkii fayaquulu wuxuu dhahayaa ashhadu waxaan markhaati ka ahay annahu cabdullaahi warasuuluhu alla addoonkiisa iyo rasuulkiisa inuu yahay fayuqaalu lahu waxaa la dhahayaa undur fiiri ilaa maqcadika min annaar meeshii aada naarta ka fadhiisan lahayd haddaa ilaahay ku kufrin lahayd meesha aada naarta ka geli lahayd fiirso qad abdelaka allaahu bihi ilaahay wuxuu kugu bedelay maqcadan makaanu fadhi min aljannati jannadu kaaga bedelay fayaraahumaa waa arkaya jamiican dhammaantood qaala qataadatu wadukira lanaa waxaa naloo sheegay annahu yufsaxu lahu fii qabrihi qabrigiisa in loo waasicinayo uma rajaca ilaa xadiidi anas ayuu u noqday qaala waxauu yidhi ama almunaafiqu munaafiqa waalkaafiru gaalka fayuqaalu lahu waxaa la dhahayaa maa kunta taquulu fii hada arajul ninkan maxaa ka dhihi jirtay fayaquulu laa adrii wuxuu dhahayaa ma ogi kuntu aquulu waxaan ahaa inaan dhihi jiray maa yaquulu nnaasu dadka waxay dhahayaan fayuqaalu waxaa la dhahayaa laa darayta walaa talayta laa darayta allow aadan garanin walaa talayta ilaahu aadan akrininba wayudrabu waxaa lagu dhufanayaa bimataariqa burusyaalo min xadiidin bir ah darbatan halmar dhufasho fayasiixu wuu qaylinayaa sayxatan qaylo yasmacuhaa ou maqlaya man yelihi cidda la xiriirto hayra saqalayni jini insi maaha jinniga insiga marka laga reebo inta kale dhufasho ay maqlayaan axaadiistan oo dhan marka macnihii uu u keensadaa ku wada jiro oo cadaabulqabriga marka cadaabulqabriga asbaab keenta ayaa jiro waxyaaba cadaabulqabriga keenaan a jiraan asbaabtaas asbaab mujmala iyo asbaab mufasal ah ayay uqaybsan ayay uqaybsantaa casharada dambaana ku sheegi doonaa darsiga uu ku keeni doonaa isaga laftirkiisa wabilahi towfiiq sal alla slam ala